waxaan rabay oo markii ay kuwaas ahalkaa joogaan in aan soo qaato geeraadkii la odhan jiray uneexo hase ahaatee cajiraddan ayaa gaabano ta saddexaad ama cajiradda saddexaad lala jeedaa haddaba waktigii saddex iyo lixdankii ka hor markii geeskii soomaaliyada amxaarada la dagaalamaya shibilka ahaa aan aasaaskoodii wax ka waday ama aan raggaa gudaadinayay ayaa rag waxaa jiray intaanu madax ku dooranay naga xumaaday oo ninba meel isaga diiqdiiqay ama diiqdiiq ku dhacay marka raggii madaxda markaa ahaa ee aanu ka dhiganay ee naga xumaaday anigoo canaanlaya waatan gabayga ku lahaa amxaaraa dhacayso innagaa dawlad dhalinayna war soomaalidii soo dhow yahay dhamacdii ay haysay idinkuna dhexdiina xumaan aada isaga dhowla sidaasoo aan diibiyo ku daray si aan baabixiyey kolba wiilashii loo dhisiyo madaxdii loo diido haddii tuug dhowlaaliya noqdo reer kamida dhaasha inta dhowranaysaana soo kala dhaqaaq maaha oo dhowlaan khasaarooday soo layga dhigi maayo dhaxan cadiid qaasiyo dhiba i gaadheen dhagasidii in dooran lahaa dhagaha sii daayo idinkuna raggan doorayo lama dhaqaysaane madanaba dharaantood macaan layga dhamayaayo dabeedna meeshaan dhisnaatin iskaga dhaafiyey taangadan ku dheeran lahaa dhugan badmaysaane kolan xabashi dhaniga hawaas dhasta kala quto oon dhibi shaxlayo oo markaa hadalkan suu dhiibo oon dowladeenna oo dhan iyo duni ku dhoobaysa dhabayuun kalaan doonayaa inaan ku dhotaayo dhayal laygu hasaawo iyo meesa loo dhidido iyo qoortiso dhiididii hayga dhawrina eh dhaygaa la saayeeyey haddaan booba qodayayo dhallinyaradii hooraysay baan dhaca odhangeeli labadii isdhiir u dhahay waa isugu dhiiday kolba dhagar ninkii dooni baan dhaan u horeeyaay kusoo dhawra xeebtaan dhigaa waa mid loo dhimane ma garatay waa mid loo dhimane dhanqaryada walaalkeenba way diidid kulaylaaye